barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kuuda iyo barkiiyo duhurnimo xilliga geeska afrika iyadoo ay lixda iyo barkii aroornimona ay tahay xilliga washington d c waa maalin khamiis saddexda oktoobar labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah aqoonyahanada dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada laascaanood oo bilaabay qorshe wax lagu barayo dhallinyarada aan iskuullada aadin ee magaalada haddii dadkaas dhallinyarada ah aan la jihayn waa xoog xooggaas wuxuu keenayaa inuu ina khasaariyo dhibaatooyinka ka dhaca in badan gobollada oo dhallinyaradaasi ay sababeen ay ka mid tahay in ay dadkii moobiladii ka qaadaan ma garanaysaa suuqii ay fawdo ka bilaabaan marka dambena ay mukhaadaraadkii ku daraan oo ma garanaysaa khamriilayaal ay noqdaan kadibna amniga kharkhal weyn ay u geystaan baa imanaysa waxaa kale oo aad maqli doontaan goobaha ay isugu yimaadaan dhallinyarada ee ciyaaraha lagu daawado boosaaso oo yaraaday waxaa sidoo kale aad maqli doontaan
darayada kalgacal abonigu dagin daalaco halka
ciyaarihiina waan idinhaynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya waxaana ay rideen rasaas si ay u kala eriyaan bannaanbaxayaasha maalintii saddexaad wada mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ee ka dhacaya magaalada baqhdaad ra-iisul wasaare cabdalla cabdulmahdi ayaa ku dhawaaqay bandow habeenkii ah khamiistan kaas oo lagu doonayo in lagu xakameeyo mudaharaadyada ka socda magaalada caasimadda ah iyo meelo kale oo dalka ka mida tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilowdeen maalintii talaadada ayaa isku dhacyo dhex maray dadka mudaharaadka wada iyo ciidamada amniga waxaa ku dhintay ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo uu ku jiro sarkaal boolisa boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen marka lagu daro boqolaal qof oo uu dhaawac soo gaaray marka lagu daro rasaasta iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ayay saraakiishu waxa ay sidoo kale adeegsadeen biyo xoog leh oo ay dadka ku buufinayeen si ay isugu dayaan in ay kala kaxeeyaan dadkii badnaa ee isu soo baxay dibadbaxayaasha ayaan ku faraxsanayn adeega dowladda ee liita iyo sidoo kale musuq maasuqa
dalka cambodia garsoore ayaa waxa uu amray in baaris cusub lagu sameeyo laba wariye wunjin iyo yeng sutran oo u shaqaynayay idaacadda free asia oo lagu eedeeyey basaasnimo garsooraha maxkamadda degmada philompen imvanak ayaa waxaa la filayey in xukun uu ka gaaro dacwadaha loo haysto labadaasi wariye oo la xiriiray sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo la xiray iyagoo oo lagu eedeeyey inay khalkhal gelinayeen amniga qaranka islamarkaasna ay macluumaad siinayeen dal shisheeye garsoore invanak ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin caddaymo ku filan qalabka elektroniga ah ee laga qaaday labadaas wariye si xukun loogu rido
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a hayaad la socotaan si toosa ayuun idinkaga imaanaya magaalada washington dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee degan magaalada laascaanood ayaa bilaabay qorshe hab cusub wax loogu barayo dhallinyarada qorshahan ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saarayaa dhallinyarada aan iskuullada aadin ee ka yimid miyiga si looga hortago waxbarasho la-aantooda in ay hogaamiso dhibaato ay u geystaan bulshada inteeda kale dhallinyarada qorshahan wada waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdulaahi faarax waxa uu u waramay wariyaha v o a laascaanood cabdikariim olol dhallinyarada magaalada laascaanood ee aqoon-yahanada ee waxbartay ee ka soo baxay jaamacadaha ayaa waxa ay wadaan qorshe ardayda qaab cusub wax loogu barayo dhallinyarada iyagu dadaalka ku jira ee doonaya inuu isbeddel fiican lagu sameeyo dhanka waxbarashada ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdilaahi faarax waxuuna iga waramay sidii horumar loogu samayn lahaa dhallinyarada koror loogu qaadi lahaa dhanka waxbarashada cabdiraxmaan ayaa ii sheegay inay gacanta ku hayaan dhallinyaro aadu fara badan kuwaasoo waxbarashada ay ka caawiyaan si aqoon fiican u lahaan lahaayeen wallaahi barnaamijkaasi horta wuu badan yahay weliba xilliyadii u dambeeyey ee abaaraha dardaran ay waddanka ka dhaceen dad aad u fara badan oo ma garanaysaay dhallinyaro ah baa soo galay waddanka waxna aan garanaynin shaqadii ay adduun dadka u hayeen ee ahayd baadiyaha inay joogaanoo dee xoolihii dhaqaanna ay meesha ka baxday barnaamijkaasoo kale waa barnaamij u baahan in wax laga qabto sababtoo ah haddii dadkaas dhallinyarada ah aan la jihayn waa xoog xooggaas wuxuu keenayaa inuu ina khasaariyo oo hadda siyaabo dhibaatooyinka ka dhaca in badan gobolada oo dhallinyaradaas ay sababeen ay ka mid tahay in ay dadkii moobiladii ka qaadaan ma garanaysaa suuqii ay fawdo ka bilaabaan marka dambena ay mukhaadaraadkii ku daraan oo ma garanaysaa khamriilayaal ay noqdaan kadibna amniga khalkhal weyn ay u geystaan baa imanaysa laakiin haddii ay iska kaashadaan hay-adaha waxbarashada ee gobolku wasaaradda waxbarashada maraakista waaweyn ee magaalada ku yaalla ee waxbarashada bixiya hadday iska kaashadaan waxay ila tahay si fudud baa waxaa loo yegleeli kari lahaa xarun ay wax ku bartaan oo aan wax kaleba intaan la gaadhin qoraalka iyo akhriska iyo xisaabta saddexdaa lagu baro si wacan loogu baro cabdiraxmaan waxaa jira goobo fara badan oo lacag lagaga qaado dhalinyarada waxbarashadana lacag ka dhigay saamaynta ay ku yeelato dadka iyagoo aan waxbarashada helin ama dadka iyagoo aan awoodi karaynin maxay kula tahay arday mustaqbalkooda ku waayi karaa ma jireenna
wallaahi in badan bay dhacday in badan baan usoo taagnaa arday ma garanaysaa waxbarasho ku jiray oo ma garanaysaa qiimahoodu ay uu sahlanaa oo haddii ilahay kuu saglay markii dambe lagu kiciyey waxaan kuu sheegi karaa waxa weeye xarun waxbarashada ee gobol ku yaalla muddadii tobanka sanaheed lasoo dhaafay si randomli ah buu u kacay qiimahooda ee waxbarasho sida sicirka suuqa oo kale si weliba ka fudud oo waxaan isleeyahay iminka waxaa la helayaa xarumo badan oo shan sano ka hor qiimihii waxbarashada ay ku bixinayeen maanka maanta boqolkiiba boqol ay laba jibaarmeen oo ay kor u kaceen taasi waxay keenaysaa dad badan oo dan yar ahaa oo inta yar ee ay bixinayaan xoog iyo magaranaysaa kusoo dhicin jiray oo aad usoo shaqayn jiray marka wixii lagu kiciyo taa laftirkeedana ay garab socoto ilmaha tayadiisa waxbarasho oo liidata oo dee way jirtaa waxaan indhaha laga laaban karin weeye markii labadaas qofkii isu raacaan quus baa gelaysa quustaas waxay keenaysaa markaa qofkii waalidka ahaana inuu daalo qofkii ilmihii yaraana uu magaranaysaa uu waayo markaa meeluu wax ka barto taasina ay keento mustaqbalkii ilmuhu dhammaantii inuu burburo oo uu magaranaysaa uu god ku dhaco aad bay saamayn u yeelata waxyaabaha looga baahan yahay aqooyahan ahaan iyo idinku dadaalkaad wadaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wasaaradda waxbarashada ee dadka aqoon-yahaniinta ah ee gobolka joogaa waxay ka mid yihiin hantida gobolka uu leeyahay sidaa waxaan kuu leeyahay qof walba oo aqoon-yahana oo gobolka jooga oo xarun waxbarasho gacanta ku haya waxaa aad u qurux badan inuu horta kow tirada dadka uu qaadi karo inta uu meel ku qoro uu dad magaranaysaa scholarship ah uu qaato oo uu wax u dhigo si bilaash ana wax uga bixiyo inay jiraan dad ka duwan dadkaas oo fifty percentage wax ku dhow oo kale lacagtii iska bixin kara fifty percentage kalena scholarship looga dhigo dadka waxaa jiri kara dadka qaar had iyo jeer aan hanti joogtaa gacanta ku hayn dadka noocaasoo kale in la sugi karo qofka qaabka hadda loo dhaqma waxa weeye fiiga soo dir bisha kowdeeda haddii laga waayo waa laguu soo eriyaya ilmahaagii taasina waa khasaare aad weyn weeye in la sugi karo annagu hadda waanu samaynaa dadka reerbaadiyaha oo kale qof reerbaadiyaha baa ilma kuu keensanaya isagu shantii bilood buu isku bixin karaa xataa hadduu yahay shantii bilood baa neef adhaya ku siinaya ama yani xoolihii igu baxay aan xoola ahaan kuu siinaya waa inaad ka aqbali karta waa inaan yani mushkiladaadu aysan ahayn lacagtan aad ku ballanteen qofka bil kasta kowdeeda ka hel ee muhiimadaadu ay tahay sidee ilmahani ku soo baxaa wax ku baran karaa oo qiimo ku yeelan karaa waxan waa la iska helaya talabaad waxaa weeye wasaaradaha wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kale ee waxbarashada taageeraaba waxbarashooyinka taageeraaba in ay u soo jeestaan barnaamijkan oo yani ay ku bixiyaan helaan juhdi dheeraada ay ku bixiyaan oo aad ay ugu dadaalaan sidii dhallinyarada wax u baran lahayd barnaamijka dhaqaalahana aad looga taageeri lahaa waa jiraan hay-ado fiican oo fara badan oo weliba aad gabdhaha u taageera laakiin in dadkii yeelkadoode la taageero si good loo taageero oo magaranaysa la badiyo workshopiska ku saabsan in ciyaarka wax la baro la badiyo macalimiinta tababaro fiican loo qabto maamulayaasha xarumaha waxbarashada aad loola dadaalo dhibaatooyinkaas leediin waa laga dhexli karaya haddii aan waxbarashada iyo dhallinyarada la tayeyn oo goobaha waxbarashadana aysan helin goobo lagaga taageerayo inay waxbartaan qolada hadda wax dhiganaysa ee madaarista iyo iskuullada ku jirta waa qolada berri waxbarashada gacanta ku qaban lahayd bulshada hadii la raba in la horumariyana dee waxbarashada laga tayeeyaa qofka haddii waxbarashadiisu tayeysan tahay naftiisana waxbuu ka bedeli karaa dadkiisana waxbuu tari karaa waddankan waxbuu ka bedeli karaa waxbarashadii haa dhaqaale lagu jaangooyo oo ay noqoto sida bakhaarka suuqa ee cuntada laga iibsanayo oo kale waxay imaanaysaa in waxbarashooyinkana la awoodi waayo xidhmaan dadku ay laba nooc u baxaan in kooban oo xirfad taqaana ama nijaar ha noqdo ama magaranaysa ustaad ha noqdo ama xirfad uu qof kale ka bartay yaqaana iyo in derbi jiif oo suuqa taagan oo magaranaysaa kaa nijaarka iyo wuxuu soo shaqaystay suuqa kaga baada labadaas unbaa loo qaybsamaya
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi faarax oo ka mid ah dhallinyarada waxbarata ee magaalada laascanood ee wada qorshe wax lagu barayo dhallinyarada ka timid miyiga ee magaalada jooga si magaalada uga badbaado waxyeello ay geysan karaan dhallinyaradaasi waxa uu magaaladaasi ugu warramayey wariyaha v o a laascanood cabdikariim olol
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o washington haatanna ku soo dhowaada heesta dareen iyo iidlayare adiga dulqaad samir degayo dubaaqii jaceyldeebaq marshee taafaan ogen daduuftii kalgacal wacadkii daraan adaa dooriye daydayo daydayo mid kale daydayo daduuftii kalgacal wacadkii daraan adaa dooriye daydayo daydayo
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka iidlayare iyo heesta dareen heestan ibraahimna waxaa horey u qaaday fanaanka allahu naxariistay cabdulqaadir sheekh cali sanka wale waxaad degeysanaysaan ah, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ibrahim haatanna boosaaso xamaasadii iyo xiisihii dhallinyarada boosaaso ay u qabeen daawashada ciyaaraha caalamiga ayaa hoos u dhacay sannadihii u dambeeyey kadib markii ay yaraadeen goobihii ay isugu iman jireen oo meel qura dhallinyaradaasi ay ku wada daawo jireen ciyaarahaasi warigeena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sababta arrintaasi keentay waxa uu ka wareystay cawil axmed salaad iyo maxamuud cali boos oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso Een, waa mahadsan tahay Een, horta magacayga waa maxamuud yuusuf cali boos Een, waxaan ahay dhalinyarta een, ciyaaraha ku xil dheer yacni daawashadooda Een, runtii ciyaaraha een, waad garan ka dhaa een, dhalinyarta sida hore iyo sida haddeer isku mid maahan ma garatay sida hore ciyaaraha dee waxa si aad iyo aad baa loo xiiseyn jiray een, daawashadeeda laakiin wakhtiyadan een, saas looma xiiseeyo dadku waxa weeye idaacadahaasi kala socdaan dhegeysiga iyo dadka wa- yacni waxay ka hadlayaan hebelba waa badiyey ma garatay waayadii hore waxaa la arki jiray yacni waa dadku waxa weye daawashada aad bay u xiiseyn jireen Een, sida meelaha fogfog bay aadi jireen sida mataqaanaa dee xaafat alcarab suweyto laakiin haddeer yacni waqti- waqtigan nin walba gurigiisa waxa weeye dhala u taal ciyaaro mataqaanaa waxa weeye wuu ka daawanayaa Een, isku mid maahan ma la oran karaa in eh, dib ama hoosu dhac uu ku yimi xiisaha ay dhallinyarada u qabeen ee ciyaaraha haa in badan yacni saaid bay ugu dhacday oo waayo dadkii hore waxa weeye dee waxaan u malaynayaa dee meel baa laiskugu tegi jiray ciyaaraha waxa weye laga daawan jiray oo yacni dee mataqaana meelaha fog baa la tegi jiray laakiin haddeer hoosdhac baa yimi waayo sida mataqaana nin walba gurigiisa dhalu dhigtay yacni iyo iyo- iyo mataqaana technolojiyada yacni soo badatay nin walba gurigiisa u dhigtay hoosdhac baa yimi ma garatay ninka kale ee dhallinyarada aan gurigiisa u olayn ee daawashada ciyaaraha eh, xageeni qofkaas kala socdaa ninkan dhaladiis gurigiisa dhalada u online sida wuxuu kala soconayaa een, inuu idaacadda uu dhegeysto v o eda iyo life scoreka agore life scoreka saas looma xiiseyn jirin waxaa la maqli jiray yacni een, ciyaar baa jidha qofku magaalada maraya wuxuu maanta naadigaada dheelaya buu ka warheli jiray laakiin haddeer qofna qof ma weydiiyo life scorekaasuu ka- kala soconayaa ciyaarta iyo waqtigeeda iyo xilliga soo gelayso buu mataqaanaa een, buu waxa weeye mataqaanaa ogaanayaa ma garatay laakiin een, waqtigan waqti ka fiican ma jiraan waayo nin walba gurigiisa dhalaa u taalla ciyaaraha halkaasuu kala soconaya remotekiisu haystaa ma garatay qof tuu doonu daawanaya tuu doonu saarsanaya laakiin waagi hore waxa waxaa la dhihi jiray yacni intaasoo qof oo kala aragti duwan oo ciyaaraha mataqaanaa waxa doonan waxa weeye dee cod baa loo qaadi jiray waxa la dhihi jiray waxaa laga yaabaa ninka naadigiisa oo meesha fog uga yimi inaaba loo saarinba oo naadiyaasha kale yacni la saarayo laakiin hadda nin walba remotekiisu wataa wuxuu doonu saarsanaya ma garatay Een, isku mid maaha waqtigan runta waa fiican tahay aniga ahaan ciyaarahan waxaan bilaabay een, haddii aan runta ka sheego sagaashan iyo sideedii yar walaalkaya oo haddeer iga hooseeya M- maalin ba ahaa ilaah u naxariista maalin ba wuxuu yidhi hooyo een, wiilkan ciyaaraha waxa weye hayla soo daawado aniguna ciyaaraha khiyaali baanu arki jiray ma garatay oo waxa weye wixii eh, wiilku mataqaanaa waqtigiisa ma gaarin hooyo may anaa kaxaynaya yuu yidhi ma garatay Een, horta een, ciyaaraha waqtigaasaan bilaabay faransa kii Een, waagaasna waxa weye kanaalka waxa weye laga daawan jiray een, r t n Een, kadib een, naadiga liverpool waxaan bilaabay labadii kun oo waxa weye een, eh, mataqaana eh, sports een, yacni super sports baa laga daawan jiray labadii kun iyo kowdii waxaa laga daawan jiray canal two Een, allah mustacaan Een, adigu ninenki waxaa laga daawan jiray m b c adigu haddar dee isbedel baa yimi jasiira bin sports yacni ha ma garatay ha ma garatay wakhtigaasaan soo bilaabay xilligii hore iyo xilligan kumay xamaasad badneed ciyaaraha daawashadooda niyuhu een, w- wallaahi fa- ee, farqi weyn baa u dhexeeyay een, yuusufow xamaasadii hoos bay u dhacday iyo daawashadii dhammaan ho- yani hoos bay u dhacday xilligaasi xilli fiican bay ahaayeen waayo naadi walba waa shidnaa tusaalaan wixii labadii kun iyo labada kun iyo labadii iyo arsenal si ahayd AC Milan si ahayd liverpool si ahayd hadda liverpool club baa kor u soo qaaday een, man city waqtiga sideedii wixii loo gaaray iyo- iyo sagaal iyo tobankii bay kor u soo kacday Een, united xilligii seerka sii ahayd allah mustacaan een, naadi la yirahdo een, dubartifa la coronia iyo goobihii dhalinyarta iskugu imaan jiray yarada dad baaba hadda waxa weeye kubadihiiba farahaba ka qaadayba oo ya- daawashadoodii waxa weeye waxay xiiseeyaanba inay waxba maqa dhagaha wax ka maqadaba meeshii daawashadiiba halka ka baxday Een, yuusuf aad baa umahadsan tahay een, yuusufow een, ciyaarahii daawashadoodii hore iyo tan haddeertadan farqi weyn baa u dhexeeya niyo oo aad iyo aad ah sababtoo ah een, waagii hore waxay lahaayeen een, ciyaaruhu goobo loo een, ganacsi tago oo dadka een, een, ugu talagaleen in halkaa ay bulshadu een, kulamada adag ay isugu yimaadaan nin walba kooxda uu taageero iyo kooxda uu mucaaradka ku yahay ee halka la isugu yimaado oo waxa weeye dhalinyaradu ay inta guruub guruub isu raacaan ay goobahaas xaafadaha een, fogfoga ay u tegi jireen sida een, xarumaha caanka ah oo een, qeybta ku taale ee boosa gaar ahaan boosa haddaan ka hadlayno een, allah u naxariistay cabdi cabdi talyaani een, een, oo nadka odayga ku yaala xaajiga la dhihi jiray sharee meel halkaasoo weyn ayadana een, een, ku taalla fale imaaraat aduu meelo goobo waaweyn oo caan ah oo waxaa jira oo taageerayaashu ay aada uga muuqan jireen daawashaduna ay ahayd mid xiiso badan taasoo keeni jirtay kulamada qaybtood jambiyonka waa ogtahay afar saac uu soo dhacaa lix saac habeenimo inta la doodayo oo maanta dhan jidka lagu sheekaynayo kowda labada baa gurigu imaan jireen taasna dee waa dareemi kartaa sboortiska markuu een, een, xiisaha loo loo qabo laakiin maanta een, dalkii waxaa yimi kambaniyo een, soo fududeeyey sboortiskii oo waxaa weeye dhalooyinkii guryaha iyo qofka uu geliy waxaa laga yaabaa qofkaasoo ciyaartii maanta dhan sugayey markii uu biibatadii fadhiin u dhan ciyaarta xaafaddeedan ka daawanaya iga tag uu gurigiisa markuu fadhiistaba kambiyada iyadoo la gaarin laba jeer markii kubadda lalaaday uuba ka seexdayba uusan wax ay ciyaarta ay leen haa ama asoo sii socdo maqlaya kooxdaadi gool baa laga dheliyay ama iyadaa leh birkintiisuu madaxa saaranaya umaba joojinaya marka farqigaas weyn baa u dhexeeya yuusufow dee waana dareemi kartaa een, markay noqoto een, qof inuu isagu wax daawado oo halkaas uu shacbiyad een, ka helo oo ama uu sameeyo in uu dhalinyaradiisa la soo qaybsado ama uu dee halkaas a- ataag badan ka sameeyo laakiin haddeertadan intii midna ma lahan waxaa xataa kasa kaaga sii daran yuusufow applicationna iska soo baxay oo ogtaa mobeelkaaga aad khadka te ku shubatid sheelaad istaama ka tusinti baad saa wax walba uga fiirinaysa amaba isku shidaynaysid Een, waxaa taas sii dheer een, dadka een, dhalinyarada haddeertadan een, family kasoo wada jeerta een, kasoo wada jeeda sida u kala waaweynyihiin nin walba koox buu taageeraa ama playstation ha ku ciyaara ama ha daawado laakiin waxaaba kaaga sii daranba saqiir iyo kabeer mobel waxaa la wataa een, laabsaalaxaa la wataa
waa hagaaga kaasna wuxuu ahaa wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo wareysanayay dhallinyarada cawil axmed salaad iyo maxamuud cali boos oo ku nool magaalada boosaaso halkaad weli nagala socotaan waa washington haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xalay guul dirqi ah ka gaartay kooxda inter milan ciyaar ka tirsaneed koobka horyaalada qaaradda yurub oo ka dhacday garoonka kaamnuu ee kooxda barcelona ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo barcelona ay ku adkaatay hase yeeshee kooxda inter milan ayaa goolka ku horreysay oo daqiiqadii saddexaad uu u dhaliyey ciyaaryahan lotaro martinez barcelona ayaa cadaadis xoogan oo ay saartay inter milan waxa ay ugu dambeyn ku guulaysatay in goolkaasi ay soo barbarayso daqiiqadii konton iyo sideedaad ee ciyaarta iyadoo goolkuna uu dhaliyey ciyaaryahan luis suarez barcelona ayaa goolka guusha ah heshay daqiiqadii siddeetan iyo afaraad ee ciyaarta waxaana isla goolkaasi dhaliyey luis suarez iyadoo uu u baasay ciyaaryahan leonal messi ciyaartuna waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool inter milan ayaa waxaay fursado badan iska khasaarisay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay ku dhali kartay ugu yaraan laba ama saddex gool si ay ciyaarta uga dhigto mid aysan barcelona soo gaari karin ciyaar kale oo xiisalana waxay ka dhacday garoonka anfield halkaasi oo kooxda liverpool ay kula kulantay naadiga salasburg ee dalka austria ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay afar gool iyo saddex gool oo kooxda liverpool ay ku adkaatay hase yeeshee naadiga liverpool ayaa mar ku sigatay in ay iska khasaarayso saddex gool iyo waxba oo ciyaarta mar ay ku hogaaminaysay kadib markii ay ogolaatay in kooxda salisburg ay ka daba timaado oo saddexda goolba ay barbarayso kahor intii aanu goolka guusha u dhalin ciyaaryahan moxamed saalax daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad ee ciyaarta kooxda liverpool ayaa waxay ku adkaatay afar gool iyo saddex maxamed saalax ayaa laba ka mida goolasha dhaliyey labada kalena waxaa kala dhaliyey sadio mane iyo andrew robertson kulamadii kale ee dhacayna kooxda naaboli oo u safartay naadiga geenka ee dalka biljamka waxay ciyaartoodii ku soo dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah kooxda slavi brag oo marti gelisay naadiga bulishi dortmondna waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba oo bulishi dortmond ayaa ku adkaatay leone waxa ay kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka kaga soo adkaatay laba gool iyo waxba naadiga zinets mitzburg oo marti geliyey kooxda bonfikana waxa ay ku badisay saddex gool iyo gool chelsea waxay laba gool iyo gool dirkiga kaga adkaatay kooxda lille oo ay kula ciyaartay dalka faransiiska valencia oo martigelisay kooxda ayaxna waxaa loogu awood sheegtay saddex gool iyo waxba dhinaca kale waxaa caawa jiri doona kulamo ka tirsan koobka yuruba league naadiga manchester united ayaa waxay u safri doontaa kooxda ezi alkamar ee dalka holland ciyaaraha kale ee dhacayana sevilla ayaa waxay martigeli doontaa naadiga nicosia logano iyo dinamo kief ayaa sarki doona kooxda f c copenhagen waxay aadi doontaa naadiga maalmo f c cronsdar iyo gatafe ayaa is arki doona kooxda transbor ee dalka turkigana waxaay martigeli doontaa naadiga basel kooxda b s p einhoven waxay u safri doontaa naadiga rosenberg waxaa is arki doonaa kooxda sporting lisbon iyo kooxda lask celtic waxa ay martigeli doontaa naadiga c f r claj loo yaqaano lazio iyo renes ayaa kulmi doona arsenal waxay garoonkeeda imaaraats kula ciyaari doontaa kooxda standard lieg naadiga entret frankfort waxay u safri doontaa kooxda gumeres finod iyo f c borto ayaa is arki doona young boysna waxa ay martigeli doonaan kooxda rangers ciyaaraha kale ay dhici doonaa siske moscow iyo waxaa kulmi doonaa sbanyol halka kooxda sanitania ee la kulmi doonto naadiga wolsburg istanbul basakshir iyo burushia mushladbak ayaas arki doona romana waxay usafri doontaa naadiga wolfsburger ac basigtaas waxay matageli doontaa kooxda wolfis ee brimer leaga ka dhisan naadiga bragana waxa uu la kulmi doonaa naadiga islovan bartislava halka kooxda a f c astana ay la kulmi doonto naadiga bartisan bograd dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana weeryahanka kooxda chelsea temi abraham ayaa waxa uu sheegay inaanu weli go'aansan xulka qaranka caalamiga ah ee u ciyaari doono kadib markii xalay uu dhaliyey mid ka mid a goolashii kooxdiisa chelsea ay kaga adkaatay kooxda liil ciyaar ka tirsaneed koob kuryaalada qaadada yurub ciyaaryahankan labaylabaatan-jirka ah ayaan wax tartamo caalami ah uga qaybgelin xulka kubadda cagta ingiriiska marka laga reebo laba kulan oo saaxiibtinimo oo uu saftay sannadii kuwaasi oo kala ahaa markii ay ingiriisku la kulmeen jarmalka iyo baraaziil waxa uu xaq u leeyahay oo u ciyaari karaa dalka nigeriya oo asal ahaan uu ka soo jeedo iyo dalka ingiriiska oo uu ku koray ciyaaryahankani ayaa waxa uu yidhi weli ma samaynin wax go'aan ah oo arrintan ku saabsan waxaana diiradda saaraya kooxdeeda isagoo la hadlayay warbaahinta kadib kulankii xalay ayaa waxa uu yidhi mar waliba waa wax wanaagsan in ay laba dal i doonayaan hase yeeshee go'aankeyga dib ayaan uga dhawaaqi doonaa ciyaaryahan abraham ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda iminka hogaaminaysa horyaalka dalka ingiriiska dhinaciisa goolalinta isagoo leh toddoba gool waxaana ka sarreeya ciyaaryahan sergio aguero oo keliya xubinta cayaarahana waa anaga intaas
mahadsanid ciyaaraha ayaa intaasi ku dhammaaday axmed cali sheekh ayaana soo jeedinaya idaacaddeenana waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonno waa caashe ibraahim aadan anigoo ibraahim xasan daandure iyo jimi faria oo idin leenabadgelyo